galmudug puntland waa dadka shacabka ee galmudug galmudug ayayna hoos yimaadaan waxaa la rabaa marka markii aad adigu dawlad noqotid in aad dadkaaga shacabka ilaalisid ayaa lagaa rabaa haddii la waayo dadkii shacabka ahaa waa kaasii dheeraanhaya puntland waxaan odhanaya puntland waxaa ohanaya puntlanday dawladdaada waxaa la rabaa si nadiifsan oo tartiib ah oo aadan xanaaq uusan ku jirin oo problem ku jirin in aad ula shaqaysid oo aada u sasabatid oo aada nabadda ilaalisid nabadda ilaalisid haddii aad tidaahid ururkii dawladdii meesha dekeneed baan qori u qaadanaya oo aan la dagaalamaya dawlad had iyo jeer adiga waa kaa xoog badan tahay waxaanu kugu tilmaamanaa dadkii shacabkii raacyo ahaa inaad tahay markaana meeshaan mudug waxaa xukuma galmudug puntland wax ay shuqul ku leedahay ma jiraan puntlanday waxaanu kugula talinaynaa in aad raacdid dawladda galmudug state taas oo aad ku qasban tahay waxaa ugu qasban tahay meeshaa markii deegaankii la hubiyey oo nin kastaaba intuu degan yaha la hubiyey galmudug ilaa iyo burtinle inay degan tahay ayaa la xaqiijiyey un ka xaqiijiyey ururka ururka midooda africa xaqiijiyey dadka dalka meel kasta ku nool ba xaqiijiyey waxaa layna ka rabaa marka in shacabnimadii laydinkugu talagalo oo aad haydeen shacabnimadii laydinkugu talagalo oo aad haydeen in aad ku dhaqantiin oo aad iska daysiin qabweynankan iyo waxaan jirin iyo waxaan sii socon doonin ayaan idin sheega midda labaad hadda ka hor waxaa jiray ilmo yar ayaa nin oday wuxuu kusoo qaaday dhabarkiisa dhabarkiisa markuuso isagaa lala ilmaha markuu dhabarkiisa kusoo qaaday ayuu cinankii odaygii dhabarki ka qaniin dhabarkii markiu ka qaniin ba odaygii wuxuu ku dhuftay inankii dharbaaxo dharbaaxo maruu ku dhuftay baa inankii ooy markaa kabacdi masna inankii waxaa dhahay odaygii inuu aamusiiyo marka puntlanday waxaa tihiin ilmihii dhabarka lagu siday galmudug baana dhabarka inuu ku sidaa soo aad fahamteen soo maha haddaad dhabara ka qaniintiin marka marka dambe inay idin dharbaxdo ayay ku qasbanaanaysaa waxaan idiin sheeganaa waan idinkula talinaynaa sida galmudug nabadda ay u ilaalinayso siday u ilaalinayso ixtiraamka siday xaqdhowrka u ilaalinayso inaad u ilaalisiin shacab baa tihiin gobolkan ma degenidin shuqul kuma ina lihiin jaraa'idka adduunkaa la geliyey deegaankiinu waa meesha la yidhaaho garowe waxba galmudug ina kama quseeyaan sidaas awgeed waxaa laydinka rabaa in aad wadada aad leediin aad aqoonsatiin haddii aad aqoonsan weydiin oo wadadiina aqoon dee adduunka dhan baa idinku arki doonaa kabacdina wixii laydinku samaynan baa laydinku samayn doonaa adinkoo shacabnimada hadda aad diintatiin waafaqi doona galmudug galmudug ayaa degan ayadaa rasmi u leh ilaa iyo burtinle magaala la yidhaaho galmudug ayaa iska leh nimankaani marka waxay wax ku doonayaan shacabnimadii ayay diidan yihiin waxay wax ku doonayaan sinaan cidna ma sinaanayso meeshaan galmudug baa loo xaqiijiyey un ka u xaqiijiyey ururada adduunka jira xaqiijiyey dowladda federaaliga xaqiijisay markhaati baa jira meel kasta waa laga ogyahay marka waxaa loo baahan yahay in ay puntland meeshii ayada magaala madaxdeeda hore u sheegato cid ku haysirtaa ma jirto waa meesha la yidhaha garowe inay garoweedu ku aruurto ayaan anu kula talin lahaa gobolkaana ay ka dayso fidqalalada imtixaanka brobleenka shidada ay kula jirto oo ay ilaaliso nabadda oo ay ilaaliso mar labaad nabadda haddii ay diido haddii ay diido ay nabadda ilaalin weydo nabaddiidow nabad la-aan baa baa sugaysaa waxaay sugaysaa in wixii ay falaanjiyaan lala falaanjiyo waxay sugaysaa dhibaata hadday jirto dhibaato in lala kulmiyo galmudug waxay diidaysaa maadaama deegaankii ay leedahay maadaama ururkii ka dhisnaa meesha ay tahay maadaama galmudug ay leedahay in ay dadkeeda shacabka sida puntland oo kale sida puntland oo kale oo shacab u ah galmudug in ay farageliso oo dhibaato dadkeeda shacabka u geysato umana geysan doonto laakiinse haddii la waayo haddii la waayo in wanaaggii lagu waday ay garan waayaan maxaa imaanaya waxaa imaanaya in markaas gacanta loo qaado baa imaanaysa laakiinse ilaa iyo inta aan ma ujeedaa la dhowri karo ama la ixtiraami karo ama la xaqdhowri karo waa la xaqdhowraa waxaana lagu xaqdhowraya waa shacabkii galmudug waa shacabkii galmudug meeshaana waxaa degan sida dhabtaa galmudug baale galmudug baana degan puntland waxba ugaba jira oday kastoo qayliya habar hadasha mid wasiir isku sheega mid isku sheega baalkii muxuu ahaa oday beeleed baal been bay sheegeen waxna kama jiraan halkan waxaa degan galmudug ninkii raba inuu ku doodo waxaan jirna ma soconayaan saas baan kuu sheega weli sida hadda meelaha la isku haysto oo kale waxa weeyaan waxaa xaqiiqa oo run oo dhaba oo jira halkan waxaa iskale galmudug puntlandina waxay doonaysaa inay xoog iyo qasab iyo waxaan jirin ay ku dhisato sida hadda meelaha ay tilmaamayo oy leeyihiin meel arile baan u dhisaynaa meel ciidan baan u dhisaynaa war see ugu dhisi kartaa maadaa iska leh maadaa deegaankaa leh maxaa kaaga jira gardarro caddaan ah oo meel loo soo maro aan la aqoon wey gardarradaas waxaan puntland u sheegaynaa intay ka fiirsato hadday waayo arag leedahay hadday nabadoon leedahay hadday leedahay saraakiil hadday leedahay brofesoro inay leeyihiin ba umalaynmaye in- inay leeyihiin uba malayn doonaba si maba yeelan karaan because dadka sida aragna u wada hadlaya oo qof qof ka roon aan la arkin waa dad isku wada mid ah. waxaanu u sheegaynaa galmudug baa meeshaan iska leh puntland waa ay ku gardaran tahay waa ay ku qaldan tahay wax uga jirana lama arko ha ka fiirsato arrintaas dhismahaas ay sheegayso iyo waddada ay sheegayso waa inay ka tanasushaa ha ka tanasusha puntland En- en hadalkii oo meeshii aan kasii wado en ninkaan lagu sheegayo madaxweynaha sida sida cabdiweli aligaas oo kale war cabdiweli waxaan anigu u sheegaya deegaankan waa la yaqaanaa wax uga jira lama arko waxa uu ka yimid garowe iyo kaxagga war reebarigan uu soo wado oo u soo wado gaalkacyo ee hadda ka hor uu keenay ee qaarkood intay shadii shadii intay gudbeen ay ay tageen meesha la yidhaaho meelo ka mid a galmudug oo yidhaaheen meeshaani babaalki maxuu ahaa garowe miya war ha ka joojiyo dadka masaakiinta oo ku leynaayo midaan waxba ugama jiraan qabiiladan uu soo wado oo reer bariga ah sida nimankan bicdiyaanka la yidhaaho sida nimankan kale oo lagu sheegayo barigaas degan anoo ma kala naqaan war waxaan uu soo wado baabuurta kusoo wado waa hadda meel uu keenayo waa ulu goynayaa mooyaane wax uu wanaaga haba yaraatay u wada ma jira cabdirash ba cabdiweli ha fakaro ha ku fakaro inuusan deegaankan mudug uusan wax shuqula uu ku leeyahay aan la arkin sidaas awgeed hadduu ciidan keeno iyo hadduusan keen war meeshaan maaha shacab waa dawlad waxaa kusoo socotaa adiga oo shacabaa dawlad raba inaad la dagaalantay xaggee aqligaa ka keenta xaggee aqligaa ka keenta war waad qaribantahay waryaa isxisaabi intaad isxisaabin kartid oo dib u noqo oo dadka aad soo wadid la tali oo wax u sheeg oo adigu haddii madaxweyne ay kaa dhigteen ha habaabin oo marinka ilayn ha ka habaabin war dawladii shacab lama dagaali karto war maqaran baa shacab la dagaalami karaa qalad wey qalad wey arrintaas dadka aawadidna meeshoodii ku celi guryoodii ku celi adiguna ka fiirsa arrinta aawadid madaxweynenimada lagu yidhi waa madaxweyne anigu kuguma haysano haddaad garowe xukunto adaa xukuma bari iyo balsada haddaa xukunto adiga xukuma manaanla kugu haysano galmudug waa mudug mudugna wax shuqul ku leeda lama arko war ka joog waxba kaagama jiraan intaasaan kula talinaya dadkana nabadgelyo ugu baa oo marin habaariska ka daa dadka marin habaariska